wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan wacyigelin ah oo lagu dhiirigelinayey dadka leh ganacsiyada aan weli rasmiga ahayn si ay ugu gudbaan nidaamka ganacsiga rasmiga ah loona hormariyo dakhliga iyo tayada ganacsigooda kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda agaasimaha waaxda dakhliga ee wasaaradda maaliyadda qeybaha kala duwan ee bulshada sida dhallinyarada odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha jubbaland mudane nuur shaale ayaa faahfaahin guud ka bixiyey kulanka isagoo xusay in wasaaraddu ay sii wadi doonto kulammada wacyigelinta ah iyo barnaamijyada lagu kobcinayo dakhliga gudaha iyo koruqaadidda ganacsiga kulankan wuxuu daaran yahay abaabulka dakhliga ama sare uqaadidda dakhliga ayuu daaran yahay waxaa laga yaabaa gabdhaha iyo wiilasha halkan fadhiya inay isweydiinayaan annaga maxaa doon aan ku leenahay maaragtay dakhliga iyo abaabulkiisa maxaan ku leenahay waxaan rabaa inaan marka hore idin xaqiijiyo in dhammaantiin aad tihiin canshuur bixiyaal kuwa ganacsado iyo kuwa aanan ganacsanin ee maaragtay xaafadaha joogaba inay inaad tihiin canshuur bixiyaal dowladda canshuur siiyo si toos ah iyo si dadanba maalan gabadha guriga joogto ama aabbaha guriga joogo oo aanan ganacsanin wuxuu magaalada ka soo iibsadaa adeeguu ka soo iibsadaa kiilo sokor haddaad soo iibsato canshuur ayaad bixisay sababtoo ah ganacsadaha aad ka soo iibsatay ayaa canshuurtaadii sii bixiyey adigana sidaa ayay canshuurtii kugu soo gaartay marka dhammaan muwaadiniinta ku nool dowladda jubbaland waa canshuur bixiyaal waxaan rabnaa marka maadaama canshuur bixiyaal ay yihiin inaan kulankan aan kaga hadalno sidaan usii kordhin lahayn dakhligeenna maadaama dunida maalinba maalinta ka dambeyso maaragtay ay sii jirayaan waxyaabo cusub oo nolosha aana looga maarmin oo ay tahay maaragtay in lasoo kordhiyo sidaa darteedna loo baahan yahay dakhliga in sare loo qaado sidaa la socotaanba canshuur bixiyaashu dowladda adeegyadii kuwada filnaa dhammaan ma siin karto guud ahaan soomaaliya iyo afrikaba markii laga hadlayo dadka maaragtay muwaadiniinta ah ma wada heli karaan dhammaan adeegyadii ay u baahnaayeen annaga oo soomaaliya oo kasoo kabanayna maaragtay colaado na ragaadiyeyna ma kuma sii jirto oo dee waad garan kartaan dakhligeenna iyo maaragtay iyo waxyaabaha na horyaallo ayaa aada iyo aada u kala fog sidaa darteed taas inaan macnaha aynan hijibiso oo aan ka jiifanno ma aha waa inaan maaragtay aan hor u soconno meeshii aan joognay shan sano ka hor ama toban sano ka hor ama lix sano ka hor maanta ma joogno agaasimaha waaxda dakhliga ee wasaaradda maaliyadda jubbaland sakariya cabdi ayaa bulshada jubbaland ugu mahadceliyey sida ay u muujiyeen wacyiga iyo u hoggaansanaanta ay canshuurta ku bixiyaan runtii kulankeenna wuxuu ka mid yahay kulamo badan oo kii ugu dambeeyey uu shalay dhacay oo ku saabsan abaabulka dakhliga ama canshuuraha kolba siday soomaalidu midkay u taqaano waxaan aada ugu faraxsanahay bulshada reer jubbaland khaasatan kismaayo oon maanta joogno inay canshuurtii iyo isgarabtaaggii dowladnimadooda inay si fiican uga soo dhalaaleen waxaan aniga ku jiraa reer dadkii ugu badnaa ee intaa la joogay qaabka canshuurta iyo tasiilaadka loo qaado ee dhex taagnaa mar walba waxaan aada ugu faanahayaa bulshada reer jubbaland ee kismaayo inay is ogoshahay canshuurteedana ay si fiican u bixiso waxaana ku faraxsanahay inaan leenahay maanta rug ganacsi oo wixii marjicehe yimaada aan dib ugu noqonno oo iyadiina ay dhexdhexaad tahayoo qofka muwaadinkee soo cawda iyo dowladdii oo canshuur ka raadinaysa ay u dhaxayso oo ay kana soo qabata kana qabato isku dhex wado aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta albaabaan aan ku cabanna aan leenahay dadweynihii iyo innagaba intaa kadib runtii inteennan meesha fadhida qof walba oo halkan saaka fadhiya waa canshuur bixiya siduu sheegay saaxiibkay canshuurtana si toosa oo aada aragto iyo si aan toos ahayn labadaba qofka way kusoo gelaysaa dhammaan guri baa laga soo wada kacay saaka qof kasta guriga uu ka soo kacay canshuur sanadle uu ka bixiyaa oo barabar tagsi la dhaho runtii waana ku faanahayaa inaan maanta laamiye samaysano oo bulshadeennu ay sidaan aragto u shaqayso waxaa keenahaya amnigaa keenahaya ilaahay ha noo sii siyaadiyo barnaamijkan ayaa diiradda saaraya sidii loo abaabuli lahaa dakhliga canshuuraha iyadoo la xoojinayo wacyiga ku aadan ahmiyadda ay leedahay bixinta canshuuraha iyo doorka ay ku leedahay tayeynta adeegyada ganacsiga